waxaan soo degnay hadda adiga laba bilood ayaa dadka deegaanka ku socdaa degmada meeshaan tan ayuu ku socdaa baraagaha ka qodan ma ay ahan baraago lagu talagalay ama ganacsi ama in sabanbaxaala baraago yar yar oo waxa weeye shaksi shaksi uu ugu talagalay inuu u qoto xaafadihiisa alxamdulilahi rabbilcaalamiin intii ayaku karaankooda way naga saacideen xagga biyaha wayna ku mahadsan yihin waan uga mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa walaaleheenna islaamka jaariyadaha dibadda maamulada intii wax ka qaban karaysa inay naga saacidaan baahida biyaha ee taalla halka kan biyuhu aynan ku fillayn ma aan wadanno gaadiid meel sare aan ugu doonano biyo ma aan wadanno waxaan ku dhaansanaa dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaa la odhan karaa inta garabka ku dhaansata baraag walba waxaa dul saaran dad aysan xamili karayn insha allahu khayran annagu waxaan ka soo guurnay waxaa meesha la yidhaahdo mudug iyo waxaan ka soo guurnay iyo weliba xiiraan qaybo ka soo guuray waynaga mid marka waxa weeye walaalaheenaan kale islaamka ee noo yimid ee culimowdiinka odayaasha maamulka yaan ku wareejinayaa baahidaas unbaa ka jirta annagu ma aanan u dareenin inaan soo guurnay lama moodi karayo dadkii joogay meeshaan iyo meeshay joogeen isugu kaana mid weeye dad guryahoodii jooga baa nahay insha allahu kariim walaalaheenaan kusoo dhowaada raxiim culimo udiinka iyo maamulka waa soo dhoweynaynaa waana mahadsan yihiin waxaana lagu su-aalay dhibaatooyinka ka jira dalka intii ugu madaxsan oo hadda laga gaari karo bayna su-aaleen annana waa uga waranay oo si fiican baan uga warbixinay waxaa ka mid ah oo ugu horeeya duunyada dadku dadweynaha dalkan ku nool oo soomaalida waxay ku dhaqmaan duunyada xooga sidaasay ku dhaqmaan dhaqankii noocaasa waa xumaaday hilib male caano laga maala male suuq wax laga geystana male mar labaad waa laysku guuray meelo uu wax galeen oo biyxoogaa biyaha ku daateen baa laysugu tegey meeshii biyo male wax biyaa maleh biyo la-aan baa ka jirta ugu xoog badan ciddii la dul degay biyo anfaca iyaga ma haystaan kuwii kaloo dul degana deed waxay ka jarayaanba male alxamdulilah rabi caalamiin intaas waxaan codsanaynaa wixii maaragtay muslimiinta culimo udiinka dadweynaha maamulada magaalooyinka haddii dowladda wixii ku aya sheegta wax allaali wixii naloo heli karo maanta taakula noocaas aanu u baahannahay walaalayaal dal dad iska muslimiin ayaan nahay waxaan ka soo guurnay sidii wadaadkaana sheegay meel saddex boqol oo kilomitir deegaamo fara badan sida bacadweyne baraag ciise meel la yidhaahdo ceelgod dadka muslimiinta a u nimid waana soo dhoweeyeen soo dhoweyn midda ugu fiican hadday nabadgelyo tahay hadday amni tahay haddii ay sida wax kale kama aanan mudan muslimiinta biyo marka waa naloo kaalmeeyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa taqwada iyo isku kaalmaysta iyo wax biriga annaguna waxaan marka dadka muslimiinta waxaan ka rabnaa sida dadkana wareysanayo hadda yimid iyo dadkii deegaanka ahaa annagu qolo waxna tari karta ma garanayno ilaahay baa dadka wax tara marka in hadda meel aan u dhaansano ma naqaano biyihii aan u doonano haddii arigu uu iyo xooluhu ay kala galaan meel laga shubto ma garanayno waxaan ka rabnaa biyo iyo wax kastoo haa la isku taageeri kara nagu taageeraan dad derisa baan nahay waxaan la soo derisnay deegaamada iyo dowladda meesha ka shaqaysa iyo dalka dhan waana dalkayaga sida wadaadkaas uu sheegayo nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyakrum jaaro qofkii ilaahay iyo rasuulkiis yaqaano oo rumeeyey iyo yoomkii aakhiro ha karaameeyo dadka deriskiisa ah marka waxaan ka rabnaa dadka muslimiinta inana karaameeyeen deriskiis baan nahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu warkeygiina intaas buu kusoo koobanya walaal iyo caaqilada iyo gudoomiyeyaasha iyo dadka iyo soo gurtay iyo puntland oo dhan deegaankan xabiibo iyo beer ayaan hadda aada u soo degnay waana la soo dhoweeyey boqolkiiba boqol si fiican beed iyo biyo wixii dadka islaamkaa deegaankaa ay macnaha aan uga baahnayn aad iyo aad baa naloo soo dhoweeyey hadday xag nabadgelyo tahay iyo hadday xag biyo tahay iyo haddii macnaha xag waxtar tahay saasaa si fiican nalagu soo dhoweeyey boqolkiiba sagaashan iyo sagaal intaa ka bacdi haddii dad soo guuro oo fara badan baana ilaa saddex boqol oo kiilo mitir ka soo guuray muddo ku dhow deegaanka hadda xabiibo iyo macnaha beer dadka joogaana waa dad abaaraystay oo boqolkiiba aada xoolahoodii iyo naalkoodii u nafdaran yihiin marka waxaan leeyahay deegaanka odayaasha iyo macnaha puntland markii laga xisaabtamo inta aysan ugu filayn baan rajaynayaa dadkaas macnaha meeshii matoor ma leh dadka deegaanka joogiyo dadkayga soo guurayna waxaa fara badan dadka soo guuray berkaduhu naguma filna aniga ayaga aysan ku filnayn marka waxayna tari kareenna wayna tareen oo aad bay noo soo dhoweeyeen ama xag nabadgelye ha noqoto ama xag wax bixin ha noqoto ama xag biyood ha noqoto marka wax kororsimadee dad nagu filan ma aha qofkuna bilaadanka maalinba wax marti qaadi karaa dee qaran dhan oo kusoo guurey niman dad marti qaadi karo macnaha ku filan maaha marka waxaan leenahay wixii wax lagu soo kordhin karo ama biyo ha noqoto ama beed ha noqotee in naloo gargaaro dadkayga deegaanka annagana amni baa nalaga helayaa sidii naloo soo dhoweeyey oo kale iyo si kasii wanaagsan baan u taxadaraynaa insha allah biilaahi kariim haddii ilaahay idmo intaas ayaan kusoo koobaya anuu hadalkaygii waxaan kasoo guurnay bacaadweyne baahag ciise labaceel qaydaro intaas adinku kasoo guuro u badan yahay dee dad kaloo meelo kasoo guuro oo kaleona badanina waa jiraa oo fara badan marka intaas weeye deegaankaygu
ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين qof walba waxaa lindhihiisa caalim u ah waanaad aragtaan dadka siday u soo guureen iyo siday u socdaan baahida macnaha dadka soo wada iyo meesha waxa yaallaba wax isdabooli kara aan ahayn waxaa aad hadda uga qaylinayaan odayaasha iyo culummada iyo maamulku waxa weeyaan qofka waxaa la yidhi waxa soo socdaan ka talin waxa jooga kama taliyo waxa weeyaan waxaa laga baqahayaa inay meesha ka dhacdo waxa ugu horreeya biyola'aan biyola'aantaasaa marka waxaa la rabaa sidii looga gaashaaman lahaa dadku waxa weeye saaxiibul macnaha waxaa jira asxaabu xilligal caqdi dadka la yidhaahdo haddaysan dadka dadka u kicin oo ka hadlin dhibaatada soo socota waxa weye hadhowti markii dhibaatadu timaado cidna wax kama qaban karno ilaahay mooyaane hadda iyo macnaha mar kaleba ilahay baa wax ka qaban kara laakiin waxaa la codsanayaa oo guddoomiyaha iyo culummadii dadku codsanayaan iyo shacab weynaha weli baan u tegi doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo in meesha cid alla ciddii wax ka qaban kardha oo ceelal ka qodi kardha dadkaas ceelal in loo raadiyo ceelashaa hadday doona wax rabaanba ha ahaadeen iyadoo ceelashaasi ay baahi badan oo macnaha imaan lahayd wax ka qabanayaan intaas ayaanu macnaha hadda u soo baxnay iyo wacyigelin dadka macnaha islaamka in la soo dhoweeyo dadkuna macnaha dadka ay u yimaadeen laftigooda macnaha si wanaagsan loo wada dhaqmo wixii meesha yaallo baad iyo biyaanha la wadaago waxaan nahay dad soo deegaan raacay soo abaarsaday xoolahoodii iyo dunyadooda aada iyo aad ay u xumaadeen cid kasta oo dhowr tiro laheed waxaa u hartay soddon neef ama afartan neef dadkii afartankii neef markii meel loo dhiga la waayey waxay noqotay inaan la soo aadnay meel daaq leh xoolihii markay daaq heleen waxaanu la'nahay misana biyihii maashi aan nimid biyahan ugu nimid deegaanka dadkii deganaa aada iyo aad ayay noo soo dhoweeyeen ilaahay maal ha gaarto ayagana ilaahay maalkooda iyo dadkooda allah u barakeeyo si wanaagsan ayaa naloo soo dhoweeyey oo naloo soo marxabeeyey laakiin waxaan la'nahay markaan biyihiibaa meesha ku yaraaday deegaanka aan nimid dadkii aan nimidna waan kicinayo hadda biyo yar oo meel ugu jirin annagii oo badan baa kor u qaadnay biyaha marka way yaraadeen wayna dhammaadeen waxaan ka codsanaynaa maamulka puntland dowladda federaalka in naloo soo gurmado walaalaheenna tabaalaysan oo waxaan nahay deegaan raac ku yimid dadkii aan u nimidna waan barakacno waan aksaynay walaalaheen waxaan ka codsanaynaa si deg deg ah kaalmo bili-aadamnimo inay nala soo gaaraan annagoo ka nimid meel aan dhoweyn oo aan dhoweyn koonfurta galmudug waxaan ka codsanaynaa galmudug galmudug wax nama tarin laakiin puntland waxbayna tartay maamulka allaha weyneeyo ilaahay nabad ha siiyo dadkoodana nabad iyo deegaankooda iyo allaha barakeeyo dadkaan u nimid si wanaagsan bay noo soo dhoweyen laakiin maamulka galmudug waxaan ku hayna lama arko maadaama intaas aan nimid hadday dowlo leeyihiin hadday xildhibaano leeyihiin hadday baarlamaan leeyihiin war walaalayaal wasiir haddaad leedihiin war dadkaas soo dadkaa dabadheeetaysan oo walaalahood u yimid oo walaalahood ay soo dhoweeyeen adinkuwaan la mid baa tihiin waxaan ka codsanaynaa si deg deg ah inaad dadkaas wax u qabataan sidoo kale dowladda federaalka waxaan nahay shacbigii ay shinsanaysay oo ayaduna aan anaguna aan qalbiga ku haynin walaalayaal waxaan ka codsanayn haddaad dowladda federaalka tihiin dadkaa maanta dhibaataysanaan nahay oo xoolihii ku yaraadeen oo misana barakacay oo deegaankoodii iyo dacradii ay yaqiineen ninkii meeshii uu joogi jiray tagaahay oo ama joogaahay dayn heliya deeq heliya walaal wuxuu soo diriya annagu taa midna ma hayno waxaan ka codsanaynaa jaaladda soomaaliya meel ay joogtaba inay maanta si deg deg ah inna naxariis laynoo soo fiirshaan dadka hadda aan la joognahay matoor ma leh matoor ma leh haddii matoor ay haystaanna dadka u yimaada ama deriskooda ama ama soo deegaan raacahay maanta waxbay la cabi lahaayeen ama ay heli lahaayeen waxaan ka codsanayna deegaanka puntland inay wadanka annagu maanta aan joogno inta aan soo marnay meel matoor lama arko inta aan joognaa matoor ma leh walaalayaal dadkaa dhibaatada waxa loo qabto matoor ha loo sameeyo dadka haddii dhankii maanta deegaanka soomaaliya maanta waa isku furan nabad baa bilaabatay nabadaa naas linuga leh